taswiirta koob iyo tobanaad samuel waxa uu tegey wiilkii yaraa ee sool suu ugu sheegay markaas isagu farrintii ilaah oo ilaah waxa uu sheegay sool inuu qaato ciidamadiisa oo uu la dagaalamo dadkii ay deriska ahaayeen ee malakais oo waxa uu ku yidhi ilaah isaga sool baabi'i waxa kasoo ay markaasi iyagu ay leeyihiin taasoo macnaheedu tahay dumarka inuu baabi'iyo carruurta xayawaanka dameeraha geela iyo wax walba markaasi iyagu ay lahaayeen dadkaasi miyaad u malaynaysaa in boqor sool taasi uu addeecay ama ilaah addeecay markii boqor soolos ay qabsadeen waddankii amalakays waxa ay badbaadiyeen boqorkii amalakays iyo xoolihii ku ugu wan wanaagsanaa oo dhan markuu arkay samuel sida uu sameeyey sool sool waxa uu yidhi ilaah waa ii barakadeeyey oo waan sameeyey oon suubiyey wax walba oo ilaahay ugu amray markaas ayuu ku yidhi samuel maxaan u maqlayaa codka adhiga ama xoolaha markaas ayuu solos yidhi aniga ma aha laakiin askarta ayaa keentay si markaas ay allabari ugu sameeyaan laakiinse waannu dhammaynaa wax walba sida adugu aad nagu tidhi markaasuu samuel sool ku yidhi maxaad soolow ilaah aduu addeeci weyday sool markaas waxa uu ogaaday inuu dembi sameeyey markaas ayuu toobad keenay wuxuu yidhi waan sameeyey oo sin dembi baan sameeyey laakiin dadkii markii ay igu cadaadiyeen inaan sidan sameeyo si aan u raaligeliya ayaan sidan u sameeyey samuel waxa uu sheegay sool maadaama uu sool ilaah ka soo horjeestay oo addeeci waayey in hadda ilaah uu ka soo horjeesan doono sool markii samuel uu sii socday waxa uu ka sii jaray ama uu gacanta uu ku qabtay oo uu kala jexay koodhkiisii ama dharkiisii markaas ayuu samuel sool ku yidhi maanta boqortooyadeedii waa ay dhammaatay sida dharkaasi markaasi uu kala dilaacay oo kale haddaba saaxiib adigu inta lagu yidhi wax dhammee miyaad kala barh ka dhigtay oo markaad ogaatid in sidii lagu faray aad samayn weydey miyaadan markaasi isku marmarsiiyon oodan odhan aniga ma aha laakiin dadka kale ayaa sidan yidhi markaas ayaan dadkii raacay si aan markaasi u marxabaysiiyo ama dadka ay raalli u noqdaan laakiin saaxiib waxaasi waa marmarsiiyo uun laakiin maaha wax inoo noqonaya sabab haddii aanu leenahay rumaysad xoog leh run ahaantii waynu caabudaynaa ilaah oo kama biqi doono kamana baqno waxaa dadku markaasi ay nagu leeyihiin sidee ayaad u jawaabtaa marka dadku ay kaa soo horjeestaan ciise masiix waxa uu ku yidhi kitaabka axadka cusub ee injiilka buugga markus cutubka saddexiyo tobanaad aayadada aayadda saddexiyo tobanaad sida tan dadka oo dhan ayaa magacayga aawadiis idiin necbaan doona laakiin kan ilaa ugu dambaysta adkaysta kaasaa badbaadi doona